madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi ayaa xarigka ka jaray dhismaha dekeda shidaalka iyo gaaska oo laga hirgeliyey magaalada berbera oo si casri ah loo dhisay munaasabadda xarig jarka ayaa waxaa kasoo qayb galay xubno ka mid ah wasiirada maamulka somalilan taliyayaasha ciidanka badda maamulka somalilan ganacsato iyo marti sharaf gale mustafa cali jaamac oo ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadda mashruuca dhismaha dekeda hirgelisay ayaa ka warbixiyey marxaladihii uu soo maray dhismaha intii uu socday badda gudaheeda ayay maraakiib waaweyn oo ilaa boqol kun oo taniway soo taagi karaan oo shidaal sidaa toddoba dhuumood ayaa ku jira badweynta oo maraakiibta shidaal ka soo qaadaya waxay keenayaan steeshinkan inaga dambeeya markaa macaamiisha haamaha dhisay iyo b o t halkan bay ka qaadanayaan shidaalkii laysku dardari jiray wixii ma jiraan waa toddoba dhuumood markaa mashruucani si fiican buu inoogu hirgalay maadaama ay maraakiib waaweyne iminka iman karayso berbera somalilan shidaalka imanaya maraakiibta waynu soo qaadaysaa wuu ka jabnaanayaa kii hore gaasta wax lagu karsado way ka jabaysaa tii hore waxaa aada u muhiima dowladda etoobiya inala jaarka ah ayaa iminka u suurtogelaysaa inay isticmaalaan dekedan shidaalkii aynu halkan ka samaynay ay maraakiibtoodu timaado waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi oo lahaa aragtidan in waddanka loo sameeyo deked shidaal oo weyn oo caalami ah oo waddankeenna iyo wadammada jaarkiiba ay munaafacadsadaan dhiirigelintiisa taageeradiisa iyo aragtidiisa la'aanteed maanta kamaynu maynu kumaynu guulaysan kareen mashruucan marka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi ayaa ka warramay muhiimadda ay dekedan u leedahay maamulka somalilan iyo kaalinta mugga leh ay ka qaadanayso horumarka somalilan inuu mashruucani loo hirgalo aad iyo aad baan umahadnaqayaa mustafa iyo raggila shaqaynayay iyo kabariga wade ee admoorda waxaan umahadnaqayaa ganacsada kale ee iyaga oo aan aqoontaa gaarkaa iyo khibradaha aan lahayn dhaqaalo badan geliyey ee haba badan u maray si ay u samayn lahaayeen kulamo badda ka soo qaada markaa marba intay aqoonteedna iyo tayadanu gaaraysa baynu fulinay maanta waxaynu kulinay kii caalamiga ahaa waa dekad shidaal oo qaranku leeyahay oo shirkad kasta kuwa jooga iyo kuwa iman doonaaba ay isticmaalayaan oo loo siman yahay oo dowladduna maamulayso si dadka dhex loogu ahaado dadka hore u maalgeliyey ayaanu u sheegnay inaynu meel wax isu geyno iyaga iyo dhaqaalahoodii galay ee aqbalay ee shirkadaha badanayna aada iyo aad loo maadsan yihi in wax la wada ahaado qarankuna meel wax ka wada maamulo waxaan filayaa inaan dhibaatooyin badan kaga bixi doono oo shidaalka inaga haystay oy ka mid tahay haddii shidaal lasoo shubo oo la doonayo shidaalka dib loo qaado shirkadaynu dhibaatay ku qabay shidaalkaa dib loo celiyay awooddiisa lama hayo markii shidaalkii taangarkawa laga shubay ee ku yar in meelkan u geey la doonayo in taangi kale lagu shubo lama hayo kharash kala yahay riski kala yahay ama khatar kale oo shidaal oo la shubayo maanta taangigu shirkadii ugu dhacaya tay doonta ahaada shirkaddii hadday doonto inay dib u dhoofiso shidaalka dib bay u celinaysaa inta soo martay oo dhan hadduu cunto yahay hadduu gaaska dabka yahay hadduu jet yahay haddii au haamaha galo shirkaddii haddana haamii dib bay u ganacan kartaa oo ay markab kale ugu shubi kartaa oo ahaa dhibaatooyinka inhaystay horumaraynu gaadho weyn waxaynu filaynaa inuu qiimuhu ka jabo intii hore maanta markabka sida konton tan afartan tan oo gaasta cuntada ah oo geeska afka uu diraayo wuu ku soo xidhanayaa haamihina shirkada way dhisanayaan cintay doonaan bay ka fulayaan caalamka hadday afrikada xidhiga gudbinayaana iyagaa awooddooda hawl walba laga furtay markaa mashruucani waa deka dabaad oo tii weyneed ee agaashaha bagaashka iyo kontarada ahayd kuulamida oo shidaalka ah oo aynu rajeynayno insha allahu inuu hore ugu marno dhismahan dekeda shidaalka iyo gaaska ee laga hirgeliyey magaalada berbera ayaa door weyn ka qaadan doonta kobcinta dhaqaalaha geyiga soomaaliyeed iyo helista shidaal nadiif ah oo qiimo jaban